madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni uu wehliyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi mudane eliyaas cismaan lugutoor ayaa magaalada garowe ka furay shirka jihaynta xukuumadda oo muddo saddex cisho ah socon doono shirka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdirasaaq axmed saciid gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane maxamed baari gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada maxamed maxamuud ciise golaha joogtada ah baarlamaanka golaha garsoorka golaha xukuumadda agaasimayaasha wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan khubaro madax bannaan iyo sidoo kale marti sharaf kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka
runtii waxaa sharaf weyn noo ah maanta kulankan muhiimadda u leh ee dowladda puntland oo lagu jihaynayo shaqada muddaxileedkan shanta sano ee soo socota oo gundhigiisu yahay sidii ay puntland si wada jira ugu ambaqaadi lahayd iyadoo golayaasheeda kala duwan oo shaqooyinkoodu kala gedisan yihiin haddana isku midka ah siday isfaham uga yeelan lahaayeen in la helo qorshe hufan oo xukuumadduna fulin karto golaha wakiiladduna uu xisaabay xisaabin karo oo horjoogtayn karo golaha wakiiladduna ay garsoorka dhibaatooyinka dalka ka soo baxa saldhigga u ah ay ula socon doonaan sidii ay halkaa uga ambaqaadi lahaayeen runtii fursaddan sida la sheegay waxaan u dayn doonaa doodaha saddexda maalmood ee soo socda qorshayaasha ay soo bandhigi doonaan wasaaraduhu doodaha ka dhasha aragtiyaha iyo qorshayaasha ay soo bandhigi doonaan golayaasha kaleeto ee golaha wakiilada iyo golaha garsoorka waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inuu ka soo bixi doono qoraallo ama warbixinno saldhig u noqon karta shaqo hufan oo mustaqbalka dowladda tani ay fuliso saaad og tihiin waxaynu maraynaa marxalad ee u baahan in si foojigan loo diiradda loogu saaro waxqabadka dowladda oo ay ka durjunto baahida bulshada tan
shirka jihaynta xukuumadda waxaa lagu soo bandhigayaa qorshaha shaqo ee xukuumadda hor yaalla oo lagu jaangoynayo siyaasadda madaxweynaha ee difaaca iyo dimuqraadiyadda sida ay u wada shaqaynayaan hay-adaha dowladda iyo horumarinta wada shaqaynta beesha caalamka